annaga waa walaaladeen xataa idinka laftigiina waxaan idin leenahay sida cali bn abi daalib markii la weydiiyey nimanka la yidhaha khawaarijta markii la weydiiyey maxay yihiin gaalo maahan markuu yidhi oo munaafiqiin maahan markuu yidhi maxay yihiin ba lii marka labadaba ahayn wuxuu yidhi marka ikhwaanunaa baqow calayna waa walaalaheen oo naga gardaran waa nagu soo gardaroodeen adinka laftigiina sidaan idin leenahay waxaa tihiin walaalaheen waa naga gardaran waa nagu soo gardaroonaysaa hadalkii cali bn abi daalib radi allahu canhu markii la weydiiyey khawaarijta sidaasuu uga jawaabay munaafiqiin maahan kufaarna maahan maxay yihiin walaalihi oo naga gardaran baqiga maxaa u keenay marka gardarrada maxaa u keenay shahwa u keentay iyo hawo waa quuqayn shahwadii xugun ayaa hay marka dadka soomaaliyeed fursaddan anagu uga faa'idaysanaynaa waxaan leenahay dulmiga ha laga joojiyo dhibka laga dhaafo annagu waxaan ahayn awalu man dacaa dadkii ugu horraysa ummadda ugu yeeran inay kitaabka ilahi in lagu dhaqo magaaladan maxkamadaha ka furan oo islaamka lagu dhaqo anugu waxaan ka mid aha dadkii ugu horraysa ka furay inta ila joogtaan wax ka furan oo ka shaqeeyaan marka diin noogu yeeri maysaane dalka ha burburinina ummadda ha dhibinina diintiina ha mataqaana ha gadanina oo mataqaana wax yaroo adduunyaha ku iibsamiya waxaan kusoo gabagabaynaa wiilasha kalee maqan ee codkayga maqlaya waxaan ugu baaqayaa jidku waa idiin furan yahay walaalihiina idin sugaya meel kastoo soo martaan waa laydin fadhiyaa waa laydin soo dhawaynayaa gacmo furana laydinku soo dhawaynaa qalbi furana laydinku soo dhawaynaa meel kastoo ku jirtiin walaalihinaasiin noo imaada diiggiina waa naga xaaraan yaan laysku keendilin yaan naga dhex shaqaysanin shayaadiin ulinsi iyo shayaadiin uduniyaysa naga shaqaysanin nin dan leh oo asagu meel inuu gaaro rabaa naftaada yuusan halaagin diigna yuusan faraha kuu gelinin almuslimu aw aw almu'min u yuri rasuulka alayh isalaatu wasalaam fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman qofka mu'minkaa diintiisa waasic bay u tahay intuusan ku dhicin dhiig xaaraama dhiig xaraama yaan gacanta lagu gelinin oo ilaahay lagaa dheeraynin oo fusxadii iyo waasicnimadii aad haysatay sisa kaa fogaanay intaasaan idin leenahay mar labaad anigoo ku hadlaya magaca madaxtooyada soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya shariif sheekh axmed waan soo dhawaynaynaa walaalaheen noo yid kuwa kaloo noo imaanayana waan u baaqaynaa waxaan le noo imaada gacmo furan ku imaada intii ka soo shaqaysay oo arrintaan mataqaanaa u soo jeeday oo walaalaheen soo dhawaysay oo biyo soo siisay oo halkaan soo gaarsiisana waad mahadsan yihiin saasaan ugu mahad celinaynaa waxaana leenahay shaqadiina meeshaa xusiyey wata meel kastoo dawladda u joogtaanna baaqeynu waa sidaas walaalaheen soo dhaweeya jidadkana u fura xaq waxaa la rabaa inuu daahiro oo dadku ay mataqaanaa kala cadaadaan qof walba wax ay wadato annagu maaragtay qowlkaygu waa intaas wixii aan hagaajiyey maaragtay waa min allaahi waaye wixii aan mataqaanaa aan ii hagaajinna naftayda shaydaan waaye فما سبيل والسلام عليكم